masaaisha laga qaato waxaa ka mid a cidda wax laga yani baranayo ama waxa weeye cidda wax la weydiinayo cibaaro asax in lagu soo dhowaado ta noocaasa qudheeda culamada qaarkood way kala baxeen oo waayo waxa weeye meel dambe kama dhawaaqin laakiin maxaa la yidhi waa ku soo dhowaaday xataa jalasa ila nabiyi sala allahu alayh wasalama faasnada rukbatayhi ilaa rukbatayhi wawadaca kafayhi alaa fakhidayhi wawadaca kafayhi calaa fakhidayhi marka taasna waxay tilmaamaysaa soo dhowaanshaha cidda wax la su-aalayo in lagu soo dhowaado ayay markaa tilmaamaysaa masaa-isha lagala baxo ayay markaa ka mid tahay wakadalika waxaa kaloo uu nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu weydiiyey islaamka ayuu weydiiyey nebiguna waa ka jawaabay sala allahu alayh wasalam markaa su-aaluhu laftoodu yani su-aalaha yani muhimka ah inay noqoto markaysa waxaan markaa masaa-ishu oo weliba siday u kala muhiimsan tahay loo kala horraysiyo lafteeda waxyaalaha laga qaadanaya ayay ka mid tahay nebiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu ku tilmaamay islaamki inuu markaa shanta rukni inuu yahay oo arkaanu lkhamsa ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu sheegay waxaa jira riwaaya yani ziyaado ku daraysa riwaayadaasi waxay kordhinaysaa oo ay ku sii daraysaa wataxuja albayta in istatacta ilayhi sabiilan wa an tactamira wataktasila min aljanaabati yani waat yani waxa weeye waa inaad cimraysato ayaa islaamnimadu ay ahaatay shanta umuroodii hore lasoo sheegay iyo inaad cimraysato janaabadana aad markaysagaa ka maydhato janaabadana aad ka maydhato qodobkii kale waxaan filaya inay ahayd weysada inaad dhammaystirto marka riwaayadaasna xaafid ibnu xajar waxa uu ku soo aroorinayaa sharaxa uu markaa ku sharxayo xadiiska bukhaariga fatxulbaariga ayuu markaysagaa ku soo arooriyey oo waanu ka aamusay qaacidadiisuna waxay tahay riwaayada hadduu sharxa ku soo arooriyo oo aanu xukum ka sheegin in agtiisa xasan ay ka tahay siduu muqadimadaba ku tilmaamay ahlucilmiguna ay saniiciisaas ku og yihiin isaguna muqadimada uu ku tilmaamay oo waxa weeye riwaayada uu ka aamusay oo aanu odhan riwaayadaasi waa daciifo ama sanadkeedaa dacfi ku jira inay agtiisa qawi ka tahay oo bimacnaa xasan ka tahay calaa aqali alaxwaal ayaa laga qaataa taasna waxay ku tusinaysaa bimacnaa waxa weeye ahmiyadda ay leeyihiin umuuraha kale laftoodu oo cimraysiga la cimraysta iyo yani waxa weeye ayay markaa ku tusinaysaa waxaa kaloo laga qaataa cimrada lafteedu inay waajib tahay waa laga qaataa waayo islaamka laguma tacriifiyeen shay sunno ah oo in cimradu waajib tahay lafteeda xadiiskaasi waxyaalaha loo deliishado riwaayadaasi ayay ka mid tahay waxaa kaloo markaa laynoogu tilmaamayaa umuuruhu sidii ay u kala waaweynaayeen in loo kala hormariyey oo arkaantii islaamka shahaadataynkaa loogu hormariyey oo laba shadri ka kooban salaaddii baa lagu xogsiiyey soomkii zakadii xajkii markaa shantaa rukni ayaa markaa saas loogu tacriifiyey bimacnaa waxa weeye haddii la yidhahdo islaamnimadu waa badan tahay oo xadiiskii kale waxa uu tilmaamaya bunya alislaamu calaa khamsin xadiiskanna wuxuu tilmaamaya alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allahu oo shantaasuu sheegay marka islaamnimadii intaasaa lagu dhisay waa lagu dulbineeyey islaamnimadii oo bimacnaa wax kale oo ziyaado ah oo intaa dheeri inay islaamnimadii markaysagaa ka mid tahay bimacnaa wax kaloo islaamnimo ah oo aan shanta ahayn inay jirtaa laga fahmaya xadiiska ibnu cumar bunya alislaamu calaa khamsin marka waxa weeye waa in markaa ziyaado kale oo marka waxa weeye islaam magaca la yidhahdaa ku rumoobaya oo aan shantan ahayn waa inay jirtaa haddii la yidhahdo masaajidka waxaa lagu dhisay markaysa waxaan markaa lixdan rukni dee masaajidku waxa weeye lixdan rukni oo keliya ma aha waa ka badan yahay oo saqaf buu leeyahay oo gidaar buu leeyahay oo yacni saas oo kale markay caynkaa iyadaa tahay la yidhi waxa weeye waxaa markaa uu leeyahay ziyaadooyin kaluu leeyahay sidaas iyadaa marka la yidhaahdo waxaa markaa yacni muuqanaysaa in wax kaleaan masaajid erayga ahi ku rumoobayaa oo bimacnaa intan iyo kayrkeedba in la wada yidhaahdaa inay meesha taallo haddaba sidee lagu tawjiihinayaa xadiiskan yidhi alislaamu an tashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxammadan rasuulullah culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bimacnaa waxa weeye shantan umuurood yacni waxa weeye umuuraha kale islaamka way kasii mudan yihiin siday uga mudan yihiinna waxay tahay bimacnaa asbaabo gaara ama dadka qaarkood bay ku waajibaan ama sababo gaaray ku waajibaan laakiin shantani markaysaga waxyaalo dadka saaran weeye inkastoo waxa weeye markaa loo shardiyo qaarkood xoolo iyo wax la mida markaysaga yacni loo shardiyo ama maal sekagoysa iyo wax la mida yacni saas oo kale loogu shardiyo hadduu markaa shantaas qofku markaa uu la yimaado ama ictibaarka islaamnimadii inay markaa u kaamil tahay waxaa loogu magacaabay hadduu intaa la yimaado waxay laasimsanaysaa inta kalena inuu la yimaado ayay keensanaysaa inta kalena inuu la yimaado ayay keensanaysaa oo culamada qaar baa sidaa ku tawjiihiyey oo waxay yidhahan ninka shantaa ka soo baxay yacni waxa weeye kuwa kalena markaysaga waa la imanaya waajibaadkii kale ee diiniga ahana waa la imanaya sidaasaa waxa weeye ninka muslim xaqiiqiya loogu tilmaamay arrinkaana islaamnimo loogu sheegay ictibaarkaasay culamada qaar ku dhiseen culamada qaarna waxay yidhahaan waa sida sheikha ibnu salaax la yidhaahdee shantaa waxaynay ahayn asbaab gaara ama dadka qaar bay ku waajibtaa ama sababo gaaray u waajibaan oo bimacnaa ama waa furuudulkifaaya wax ah oo bimacnaa farducayn ma aha ama waxa weeye farducayn haba ahaatee eh waxay ku waajibtaa sababo gaaray ku waajibtaa oo asbaab baa keensata sidaas aawadeed ayaan markaa loo sheegin culamada qaarkoodna sidaasay ku tawjiihiyeen sidaas ayay ku tawjiihiyeen waxaa kaloo weydiiyey iimaanka dabeedna arkaantii iimaankaee lixdaa buu markaa sheegay iimaankana waa inagii soo aragnay inuu shucab badan leeyahay oo gobollo badan uu leeyahay oo yacani dhowr iyo toddobaatan gobol inuu u qaybsamo laakiin lixdan rukni waa waxyaalaha ugu waaweyn saasaa loo soo gaar yeelay ixsaanka ayuu isagana weydiiyey ixsaankana kii ugu muhiimsanaa buu tilmaamay oo waa in cibaadada ilaahay ixsaan lagu sameeyo taasuu tilmaamay mid kale oo markaa kaa ka hooseeyo faraca baa jira oo in mucaamalada khalqiga lala mucaamilayo ee lala dhaqmayo in yadana lagu samafalo taasna waxa weeye waa mid labaad oo markaa yadna ixsaan lagu ilaaqo aayaadkana waa ugu soo aroortay iyadoo ixsaan lagu magacaabayo laakiin kanaa ugu muhiimsan oo waxa weeye cibaadada ilahay in ixsaan lagu sameeyo baa waxay ka mudan tahay in waxa weeye khalqiga in ixsaan loo sameeyo mucaamaladooda in lagu samafalo waa ka mudan tahay wuxuu kale oo yacni nebiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam qiyaamada dabeedna nebigu wuxuu ugu jawaabay ma lmas-uulu canha biaclama min asaa'il bimacnaa waxa weeye labadeennuba garasho la'aanta aynaan garanayn yacni waxa weeye iskugu isku mid baynu ka nahay macnuhu sidaas iyadaabay u dhacaysaa sidaas ayay u dhacaysaa riwaayaad kale oo bayaaminaya in macnaha sidaa looga jeedaana waa jiraan oo riwaayada bukhaari uu saxiixa ku soo wariyey oo aan filayo markaysaga inuu xadiidka kontonaad ee bukhaari uu soo warinayo inuu yahay xadiidka kontonaad waxaa markaa uu nebiga markuu weydiiyey sala allahu alayhi wasalam uu nebigu odhanaya subxaana allah hiya min khamsi alghayb laa yaclamuha ila allah yacni waxa weeye waxay ka mid tahay yacni shantii haybka ayay ka mid tahay allah mooyaane cid ogina ma jiro ma jirto allah oo keliya ayaa og markaasuu nebigu wuxuu akhriyey sala allahu alayh wasalam ina allaha cindahu cilmu saaca aayaddaas buu akhriyey isagoo tilmaamaya in waxa weeye uu ilaahay cilmigeeda la gaar yahay marka taasina waxay radinaysaa cidda tidhi bimacnaa labadeennuba aqoon baynu u leennahayoo aqoonta aynu u leennahay uma kale cilmi badnin anna cilmi baan kaga suganahay adiguna cilmi baad kaga sugan tahay arrinkaas ayay markaa radinaysaa waa riwaayo saxiixoo bukhaari baa saxiixa ku soo wariyey yacni markaa sidaas yadaa riwaaya kale oo markaa iyaduna macnahaas oo kale sii tilmaamaysaana waa jirta wuxuu nebiga markaa weydiiyey sala allahu nebiga weydiiyey sala allahu alayhi wasalam jibriil amaaraadka ama calaamaadka ay qiyaamadu leedahay marka calaamaadka ay leedahayna nebigu sala allahu alayh wasalam calaamaadkeeda yaryar qaar ka miduu tilmaamay calaamadda koowaad ee uu tilmaamay waxa weeye an talida alamatu rabbataha waa inay addoontu dhasho yacni tii iyada lahayd ee sayidka u ahayd ee bimacnaa mulkiyaysay ama kii iyada lahaa ee bimacnaa waxa weeye mulkiyayay inay dhasho tafsiirka taas la fasiraya culammadu aqwaal dooray ka yidhaahdeen oo qaarba ay si u fasireen waar qofkan isaga yacni markaa addoontiiba yeelanaya ee ay dhalaysaa maxay markaa tahay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa in waxa weeye addoommuhu inay boqorro dhalayaan iyo boqorrado haa oo bimacnaa waxa weeye qaar markaysagaa mulkiga yacni markaa boqorba noqon doona oo boqortooyo markaa qaban doona inay markaa waxa weeye dhali doonaan markaasaa ummaddiiba markay racyad u noqotee ay iyagu wada maamulaan ee ay yacni markaa amarkooda soo wada gudagalaan cidda amarkooda iyo raciyaddooda ku guda jirta waxaa ka mid ah yacni addoommihii dhalay ayaa ka mid ah yacni markaa dumarkii addoommaha ahaa ee hooyada u ahaa ee iyaga dhalay ayaa markaa ka mid ah sidaa culamada qaarkood waa u tilmaameen oo taa maxaa laga tilmaamayaa waxaa ku jirta bimacnaa waxa weeye dadkii asaafisha ahaa ee hooseeyey ayaa markaysaa waxaan markaa sarreeyo hooseebaa markaa ka dhacayso bimacnaa waxa weeye qaar hooseeyey oo yacni addoommihii ay dhaleen ayaa markaa iyagii markaa boqorro noqon doona macnahaasaa laga tilmaamaya sidaas waxa weeye calaamaadkii qiyaamada wejigaasay u tahay culamada qaarkoodna waxay yidhahaan talidal amatu rabbataa waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waxa weeye addoontu inay dhali doonto cid waxa weeye yani markaa sayid u ahoo bimacnaa maamulaysa bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa akhlaaqdu inay markaa xumaanayso cuquuqulwaalidaynka iyo waalidinkaarnimadu inay fara badanayso oo bimacnaa waxa weeye ubadkii ay dhaleen addoommada inay addoomma yani dumarka addoommada ahay ubadka ay dhaleen inay ula mucaamilayaan sidii sayidiye iyagu ay leeyihiin addoommada yani markaa hooyooyinkooda addoommihii yani dumarkii addoommaha ee dhalay waxay la mucaamilayaan sidii iyagu ay markaa leeyihiin oo ay mulkiyeen oo yacni markaa siday waalid inkaarnimada ay ku samaynayaan iyo hadday doonaan ciqaabtay ciqaabayaan iyo waxa weeye amarka markaysa waxaa markaa diktaatoriyada ay ku samaynayaan waxyaalaha noocaas oo dhan xuquuqulwaalideynka yacni iman doona taasaa waxaa laga tilmaamayaa in kii xaqiisuu yahay in isaga la rabbeeyo oo la edbiyo isagii markaa waalidkiisii inuu edbiyo inuu doonayo taasina calaamaadka qiyaamada inay ka mid tahay wejigaana culammada qaarkood baa ku tawjiihiyey oo markaa ku fasiray weji kale oo saddexaad culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa an talida al'amatu rabbataha waxaa looga jeedaa ama rabbaha waxaa looga jeedaa in waxa weeye addoommada iibka la iibinayaa inay fara badanayso oo dumarkii addoommada ahaaba aad loo kala iibsanayaayoo gacmihii markaysaga ay isu dhiidhiibayaan oo hadday yihiin markaysagaa kuwii laga ilma dhashaday ee ummahaatul awlaadka ahaa yacni markaysaga aad baa loo iibinaya iibkaa faraha badan lee la iibinaye gacmihii ay sidaa isugu dhiidhiibayaan ayaa marka dambe ubadkii ay dhaleen yagaan garanayn bay iibsanayaan markaasay mulkigoodii iyo gacantooda soo gelayaan mana garanayaan inuu waalidkoodii yahay oo hooyadooda inay tahay garan maayaan taas qudheeda culamada qaarkood baa ku tawjiihiyey adigu macnayaal dhowr oo sidaas oo kale ah ayaa markaa ka mida waxyaalaha markaa lagu fasiray xadiidkani uma daliil ahaa sida imaamu nawowiba uu tilmaamayo in waxa weeye dumarka laga ilma dhashada ee addoommaha ee ummahaatul awlaad la yidhaahdo yacni ama markaysa waxaan markaa umulwaladka in la iibin karo iyo inaan la iibin karin sharcan mas'alada noocaasa kama warramin laba caalimoo waaweyn baa mid walibana si ka deliishaday buu nawowi odhanaya mid wuxuu ka deliishaday umulwaladka in la iibin karaa inay bannaan tahay midna wuxuu ka daliishaday buu i sidaa cagsigooda inaynay bannaanayn buu ka daliishaday xadiiskuna uma tacarudin arrinku inuu dhacayo calaamaadka qiyaamada ka mid yahay unbaa la sheegay laakiin lagama warramin miyuu waxa weeye arrinku bannaan yahay mise ma bannaana haddii la yidhaahdo shayguna calaamaadka qiyaamadu ka mid yahay macnaheedu ma aha shaygu inuu xaaraan yahay ma aha siduu nawowiba tilmaamayo waxaa dhici karta markaysagaa calaamaadkii qiyaamada inay ka mid noqdaan wax xaaraana iyo wax markaysagaa bannaan oo xalaal ah yacni markaa nooc waliba inay ka mid noqdaan ayaa suurowda yani nooc waliba inay ka mid noqdaan ayaa suurowda waxaana u daliila marka waxa weeye yatataawaluuna fi lbunyaani tan markaa xadiisku laftiisa uu tilmaamayo oo arrinka noocaasi markaysagaa dee arrin markaa xaaraama ma aha oo dad fuqara aha inay xoola yeeshaan oo dabeedna markaysaga waxaan markaa guryo dhaadheer ay dhistaan yacni daatadeeda markaa shay xaaraan u ah maaha marka maadaama caynkaas iyada ay tahay shaygu inuu xaaraan yahay iyo inuu mubaax yahay midnaba ma tilmaamayo waaqic ahaan inuu dhacayuunbaa la tilmaamay marka sidaas iyada ah ayaan mas'alada inay bannaan tahay iibka yacni umulwaladka la iibiyaa ama gabadhii addoommada addoonta ahayd ee laga ilma dhashaday ee sayidkeedu ka ilma dhashaday inuu iibiyaa inay bannaan tahay iyo inaynay bannaanayn midnaba xadiisku uma tacarudin markaa xukunkeeda meel kale in laga doonto ayay noqonaysaa calaamadda kale marka waxa ay tahay waa in dad waxa weeye caydh ahaan jiray oo xoola raaciya ahaa inay markaa xoolo yeelan doonaan oo maalku fara badan doono oo binooyin dhaadheer iyo wax la mida ay yeelan doonaan marka umuuraha noocaasi calaa kulli xaal yacni markaa waa dhaceen oo waxa weeye waxay yihiin waxyaalo qaarkood ay mushaahad yihiin oo markaysaga ay socdaan aynay markaa yihiin wax horena u dhacay iminkana markaysaga markaa jooga oo dada yacni caydh ahaa ee markaysagaa xoolo badan yeeshay waa markaysagaa shay macruufa markaysaga waxaan markaa waadix ay tahay weeye haddii aad aragto markaysaga odayaasha hadda aad ka waraysato waxay kaaga warramayaan waddannadan markaysa waxaan khaliijka oo kale yacni waayo dhowayd oo markaysaga aad yacni ay baahi uga jirtay khaasatan oo kale waddanka imaaraadka iyo oo waxa weeye aad iyo aad markaysaga waxaan markaa faqri iyo dhibaata ay ka jirtay oo ay odhanayaan markaysaga waxaanu garanaynaa iyagoo gaaja ay hayso oo markaysaga aanu raashinka iyo waxyaala markaanu ku cacaawino oo siisiino yacni taas oo kale markaa dhibaato badan ay saa ka jirtay maantana wadcigu si isu beddelay la ogsoon yahay haddaan meel fogba la tegin markaysaga yacni isbeddello badan oo dee waddankeenaba aynu ka arkayno oo dad yacni xoole aan la-aan jirin oo xoolo badan helay yacni tan noocaasi waa mid waadixo mushaahadah calaa kulli xaal waa calaamaadkii qiyaamada ay ka mid tahay calaamaadkuna way badan yihiin marka waxa weeye ishaaradaas xadiisku intaa uu ka tilmaamin hadda ku kaaftoomaynaa masaa'il kale kama warramayno waxa kale oo yacni nebigu sala allahu alayhi wasalam uu weydiiyey ciddii waxay weydiinaysay ma garanaysa dabeedna cumar wuxuu ku jawaabay allahu warasuuluhu aclam oo bimacnaa takalluf maadaama aanu garanayn iskumuu kallifin inuu markaa mala awaalo taasna waxay ku tilmaamaysaa bimacnaa qofku waxaanu cilmi u lahayn inuu ka gaabsado ayay tilmaamaysaa oo aanu ku dhiiranoo markaa aanu waxaanu cilmi u lahayn aanu markaa waxba ka sheegin taas iyadaabay markaa ku tilmaamaysaa marka waxa weeye waxaa laga qaadanayaa siduu cumar uga tawaqufay ee uu yidhi allah warasuuluhu aclam oo aadaabta markaa sidaasa siduu markaa ula yimi ayaa laga qaadanaya waxayse ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen yacni dalabatulcilmiga oo kale xaaladda wax la weydiiyo hadduu si u maleeyo ma ku jawaabi karaa malihiisa mise kuma jawaabi karo asheekh ibnu cuthaymiin waxau odhanayaa haddii mar waxa weeye yacni cid markaa cilmi lihi ay la joogto oo hadduu qaldamo ay saxayso ta noocaasa malihiisa u muuqday waa ku jawaabi karaa laakiin waxa weeye cid cilmi leh oo waxa weeye malihiisa saxaysa oo odhanaysa saasi waa qalad ee markaa sidaa iyo sidaa weeye saasaynay ku tahay aanay markaa la joogin xaaladda ama mala awaali karo masalada noocaasa saas iyadaabuu markaa u kala farqiyey wa ilaa waxaa ka dhalanaysaa wuxuu ka eegay sheikhu xagga xikmade in waxa weeye dalabatulcilmigu as'iladii markaysa waxaan ishkaallo badan baa kaga iman kara inay ka tawaqufaan oo markaysa waxaan markaa mas'alo waadix u ah mooyaane mid kale aanu ka jawaabin taasina waxaa dhici karta nowcan maa in markaysagaa dhib ay saabto oo waxa weeye mudarriskii wax u dhigaya laftiisu markaysagaa inuu markaa ka caajiso oo uu yidhahdo markaysagaa oo iyagaa dee waxba markaasu kuanaan garanayn maxaad markaysaga waxaan markaa kaga miisaysaa saasaa dhici karta markaa inuu is yidhaahdo marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye tadriiska iyaga nafsadooda iyo xagga markaa mudarriska udhigaya dirkaba waxaa u fiican markaysagaa inay jawaabaan fahamkoodina waa loo saxaya waxaa dhici karta ta kale haddii aynay markaa jawaabin in yacni markaa ishkaalladii ku sugnaa inaan si fiican looga saarin baa suuroobi karta haddii masaa'isha qaarkood ishkaal kaga sugan yahay marka adigu sidaas ayuu markaa ibnu cuthaymiin u fatwooday yani markaa raxmat ullahi calayhi waxa isweydiin leh hadda ma la odhan karaa allah warasuuluhu aclam culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu noolaa ayaa la odhanayay allah warasuuluhu aclam laakiin markuu dhintay dabadeed lama odhan karo waxa weeye allah warasuuluhu aclam sidaasay yidhaahdeen laakiin iطlaaqa nadar baa ku sugan sawaabkuna waxa uu yahay siday ahlucilmiga qaarkood sheegeen in la yidhahdo masaa'isha waa la kala farqinaya ma umuur adduunyo ku saabsanayd mise umuur diin ku saabsanayd hadday umuur adduunyo ku saabsan tahay yacni rasuulka laguma darayo oo lama odhanayo arrin adduunyo ku saabsan inta lagu weydiiyo allah wa rasuuluhu aclam ma odhan karti waayo dee markuu noolaaba wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyaakum isagoo nool ayuu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam yidhi umuurta adduunyadiinna idinkaa u aqoon badan buu yidhi marka maadaama ay caynkaas yadaa tahay umuur adduunyo wax ku saabsan lama odhan karo allah wa rasuuluhu aclam ama waxyaalaha axwaasha dadka ka dhex dhacaysa war waxaasi ma dhaceen yacni markaysaga waxaan qisa laisweydiiyey talow umuuraha noocaya noocaasi ma dhaceen oo sidaa ma ahayd markaas waxa weeye ma odhan karaysid waxa weye bacda wafaati nebiy sala allahu alayh wasalam wax dhacay geeridii nebiga dabadeed wax dhacay ma odhan kartid allah wa rasuuluhu aclam waayo rasuulku ma oga rasuulku sala allahu alayh wasalam ma oga yacni marka waxaa markaa dhacaya markuu dhintay dabadeed kama warhayo oo ma oga waxaana u daliila inaanu ogayn xadiidka markaa muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam layudaadanna rijaalun can xawdi kamaa yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim asxaabii asxaabii fayuqaalu inaka laa tadri ma axdasuu bacdak yacni wuxuu ihi rag baa darkayga laga baacin doonaa oo laga eryi doonaa bimacnaa xawdkayga ayaa rag laga eryi doonaa oo laga baacin doonaa sida awrka baadida ah ceelka ama darka aanu lahayn looga erye ee looga baaciyo sidaasoo kalea rag looga eryi doonaa markaa raggaa waan garanayaayo markaasaan waxaan idhahdaa asxaabi asxaabi waa asxaabtaydii baan idhahdaa a riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan usayxaabi waa saxaabadeedii yaryarayd baan markaa idhaahdaa riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray ummati ummati waa ummadaydii baan ku idhaahdaa markaasaa laygu yidhaahdaa innaka laa tadri maa axdasuu bacdak adigu garan maysid waxay dabadaa la yimaadeen oo soo darisiiyeen garan maysid baa la yidhahdaa marka waxay dabadaa soo darisiiyeen garan maysid baa la yidhahdaa iyagoo saxaabadaadii aawaad ogayn laakiin dib waxay kala yimaadeen iyo waxay dib ka faleen kama warhaysid kamay suulin inay cidhbahooda dib uga laabtaan cidhbahoodii inay dib uga laabtaan kamay suulin markaasaan dabeedna waxaan idhaahdaa faaquulu suxqan suxqan bimacnaa fogaansho ay naarta ku fogaadaan ha u sugnaato sidaasaan idhahdaa xadiidkaasi waa saxiixo muslim baa saxiixa ku soo wariyey faaquulu kamaa qaala alcabdu saalix intaasaan ka tegey waa kaasaan waxaan idhaahdaa sidii addoonkii saalixa uu yidhi waa ciisa bnu maryam buu ujeedaa wa kuntu calayhim shahiidan maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayhim yacni marka xadiidkaasi oo muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu tilmaamayaa axwaasha ummaddiisa dabadii waxay samayn doonto iyo ay ku dhici doonto inaanu nebigu ka warhaynin sala allahu alayh wasalam iyo camal la'ahaan waxay samayn doonto inaynay ka warhaynin sidaas aawoodee xadiiska bakr bnu cabdillaahi almusani ee mursalka ah ee tilmaamaya xayaatii khayrun lakum wa mamaatii khayrun lakum yacni noloshaydu khayr bay idinka idiin ahaatay dhimashadayduna khayr bay idiin ahaatay waxa weeye markii aan dhintay yacni waxa weeye acmaasha ummaddaydaa laysoo bandhigaa fain kaanat khayran xamidtu allah wain kaanat hayra dalika istakfartu lakum xadiidka caynkaas ah waxa uu xadiidkan saxiixa uu sii ayidayaa culammada daciifisay oo xadiidku waxaa la soo wariyey isagoo mursal ah oo iyo isagoo yani marka waxa bakr ibnu cabdillahi almusani taabicigaa isagoo ka asaxay laakiin mursal ahoo saxaabigii uu ka wariyey aan la sheegin waxaa kale oo la soo wariyey isaga oo yacni mutasilana waa la soo wariyey laakiin culammada qaarkood baa cilleeyey oo culammada muxadisiinta qaarkood waxay tilmaameen riwaayadaa mursalkaa mooyaane riwaayada kale inay khata tahay bay ku tilmaameen oo macluul inuu yahay bay sheegeen culammada qaarkoodna musannaf cillada xadiidka ay ku caddaynayaan bay allifeen sida shaykhulalbaani raxmatullaahi calayhi kitaab buu ka allifay xadiidkaas uu ku caddaynayo markaysagaa dacfigiisa uu ku caddaynayo waxaa la hayaa riwaayadaas bakr ibnu cabdillaahi almusani taabicigaasi uu yidhi nebigaa yidhi sanadkeeduna uu saxiix yahay bimacnaa bakri bayuu sanadkeedu saxiix ka yahay ilaaq saxiix sanadkeedu uma aha oo mursalku wuxuu ka mid yahay min qismi daciif qaybaha daciifkuu ka mid yahay sida markaysagaa jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen oo muxadisiintuna ay ka mid yihiin muxadisiintuna ay ka mid yihiin qismiga daciifku ka mid yahay marka xadiidkaas oo macluul ahaa ayaa waxa weeye dacfigiisi uu sii xoojinayaa xadiidkan kale ee sixadiisa aan laysku khilaafsanayne muslim saxiixa ku soo wariyey waayo haddii acmaashii ummaddiisa loo bandhigayo oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka warhaynayo acmaashii ummaddiisa oo tafsiilan loogu bandhigay dee waa ogaan lahaa kuwani markaysagaa wixii ridoobay iyo kii inxiraafay iyo kii milladii ka noqday iyo ki mid waliba wuxuu sameeyey waa ogaan lahaa ta noocaasi markaysagaa waxay ku tusinaysaa inaynay markaysaga waxan markaas sax ahayn nebigana sala allahu alayh wasalam wax qabrigiisa loogu bandhigo oo sanad saxiixa ku soo aroortay salliga lagu sallinayo iyo salaamta la salaamayo ayaa sugnaaday amaa wixii intaa ka soo hadhay yacni iyadu ma sugnaa oo markaa waxa weeye ma asixin marka xadiidkani calaa kulli xaal innaka laa tadri maa axdasuu bacdak yacni waxa uu ku tusinayaa mas'alada aynu tilmaannay marka sidaas aawoodee axwaasha dabadii waxa dhacay iyo umuurta dunyawiga lama odhan karo allahu warasuuluhu aclam lama odhan karo lidaalik saasaa waxa weeye kutubta markaysa waxaan markaa ahlucilmiguna ay u sheegeen oo xataa waxa weeye ilaa kutubta fiqiga ee xanafiyada qaarkood ay markaa yidhaahdeen ninka yidhaahdaa waxaan ku guuriyey oo bimacnaa qofkaa dumaraan guursaday oo layidhi yaa kaaga markhaati ahaa ilaahay iyo rasuulkiisaa iga markhaati ahaa buuri waxay yidhahdeen kafar waa gaaloobay bay yidhahdeen sababtu ku gaaloobay waxay tahay maadaama uu yidhi waxa weeye rasuulkaa iga markhaati ahaayo aybkii inuu og yahay rasuulkii uuu sugay sala allahu alayh wasalam wuu ku kufrinaya sidaas iyadaa bay yidhaahdeen waxay kale oo yidhaahdeen oo markaysagaa kutubu riddo ku soo arooriyeen in waxa weeye man qaala arwaaxu lmashaayikhi xaadiratun taclam kafar yacni kutubta fiqigaa ee markaysagaa kutubu riddo waxay ku soo arooriyeen yacni kutubta qaarkood ninka yidhaahda arwaaxda mashaayikhdu waa xaadiro waa joogtaa waana og tahay bimacnaa waxa dhacaya kaasi waa gaaloobaya in milladiibu ka baxayaa saas iyadaa bay tilmaameen marka mas'aladaasi iyadu waa taas mas'alada kale waxa weeye haddii arrinku uu diin ku saabsan yahay sawaabku waxa weeye in la odhan karo yacni markaa sidii markuu noolaaba loo odhan karo allahu warasuuluhu aclam in geeridiisii dabadeedna la odhan karo allahu warasuuluhu aclam waayo wax maanic oo sharciya oo diidaya markaa ma jirto cilmiga rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu hayeyna geerida kagama suulin geerida miduu kaga suulay ma aha sidaas aawadeed caynkeedii baa loogu sugayaa markaa qawlka sawaabkii waxay tahay waa in la yidhaahdo yacni wuxuu umuur diina bacda wafaatihi waa la odhan karaa allahu warasuuluhu aclam culammada kale ee yidhi markaa lama odhan karo waxay nowcan maa dugsadeen saxaabada lagama soo naqlin bay yidhaahdeen inay waayadii dambe odhan jireen allahu warasuuluhu aclam markaa sidaas aawadeed baanaan u odhanayn ayay markaa yidhahdeen wajahatu nadarkoodu waa cayntaas marka waxaa laga tilmaamayaa allahu warasuuluhu aclam ay min hayrihima saasaa laga tilmaamaya oo bimacnaa min baa markaysagaa muqadara sidaas aawadeed baa markaysa waxaa markaa tadkiir iyo tawxiid loo laasimiyey oo waxa weeye markaa aclamu loo yidhi yacni marka aclamu sidaas iyadaa ayaa markaysaga waxaan markaa loo yidhi waxaa kale oo xadiidku u daliil yahay umuurahaas uu soo sheegay xadiidku oo islaamka iimaanka ixsaanka in waxa weeye diin in la yidhaahdo oo diin lagu wada magacaabo yacni markaa taana daliil buu u yahay alaslu ahaalisu asalka saddexaad macrifatu nabiyikum muxamadin sala allahu alayhi wasalam waa garashada nebigiinna aa garanaysaan muxamadin sala allahu alayhi wasalam yacni nebigiinna muxamed ah garashadaaad garanaysaan sala allahu alayh wasalam wa huwa muxamed ibnu cabdillaahi ibni cabdilmualib ibni haashim waxaanu ahaaday muxamed oo ina cabdillaahi oo ina cabdimualib oo ina haashim ah weeye wa haashimun min qurayshin haashimna quraysh buu ka tirsan yahay wa qurayshun min alcarab qurayshna markaysagaa carab bay ka tirsan tahay walcarabu min duriyati ismaaciila yani markaa yani khaliiluraxmaan uu ahaa markaysagaa ibraahimna yani ilaahay kii uu yani markaa jeclaa yani markaa ahaaday alayhi waalaa nabiyina afdalu salaati wasalaami calayhi ibraahim korkiisa ha ahaato wa calaa nabiyina nabigiina sala allahu alayh wasalam korkiisana ha ahaato afdalu salaati yacni sallika ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan iyo wasalaami yacni markaa salaam iyo markaa waxa weeye la salaamo iyo la nabadgeliyo tii ugu nabadgeliyo tii ugu wanaagsan korkiisa markaa ha ahaato bimacnaa waxa uu tilmaamayaa nebi ibraahim iyo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam ayuu markaa labadaba u ducaynayaa labadaba yacni markaa u ducaynaya waxaa ka fiicnayd maadaama ismaaciilna uu nebi yahay inuu markaa yidhaahdo calayhima wa calaa nabiyina afdalu asalaati waasalaami sidaas iyadaa inuu yidhaahdo baa ka sii fiicnayd waxaa markaa uu inoo tilmaamayaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in la garto inay tahay markaysagaa waajib sharciya inay tahay waajib sharciya inay tahay garashada markaysagaa la garanayo markaa magiciisa iyo waxa weeye nasabkiisa iyo yacni markaa cidda uu ka tirsanaa ee bimacnaa waxa weeye qabiil ahaan uu gelayey yacni in la garto yani markaa ayaa ugu horaysa magaciisa moxamed ibnu cabdillaahi baa la yidhaahdaa yani waxa weeye nasab ahaanna wuxuu markaa ka tirsanaa reer banu haashim oo quraysh ka tirsan qurayshina carab ay ka tirsan tahay carabtaasina waxa weeye waa markaysagaa duriyaddii ismaaciil baa looga jeedaa oo bimacnaa waxa weeye carabulcaariba iyo markaysagaa kuwa hadda loogama jeedo ee waxa weeye carabtii duriyatu ismaaciil ku arooraysay baa looga jeedaa taas iyadaa baa laga tilmaamaya oo ismaaciil ibnu ibraahim yacni ka farcantay oo markaa uu dhalay taasaa looga jeedaa waxaanay markaa tahay yacni xagga haddii laga eego nasab ahaan ilaahay wuxuu ka soo saaray ciddii ugu nasabka fiicnayd buu ka soo saaray oo haddii carab iyo cajam la eego bimacnaa waxa weeye jinsulcarab ayaa dee jumle ahaan iyo duuduub ahaan ka fadli badan jinsulcajam siday markaa culammadu markaa tilmaameen taasi waxay ku saabsantahay waa xagga jumlada iyo duuduubka ayaa laga tilmaamaya oo marka jinsi iyo jinsi loo eego ama duuduub iyo duuduub marka loo eego jumlo iyo jumlo jinsiga carab iyo jinsiga cajam jinsiga carab baa markaysagaa fadli badan oo haddii waxa weeye inuun ciddaa uu ka dhashay nebigu sala allahu alayhi wasalam cid ka fadli badani ay jirto nebigu nebiga sala allahu alayhi wasalam ilaahay waa ka soo saari lahaa marka ciddaa uu ka soo saaray baa ugu mudnaansho badan oo ugu fadli badan xagga nasab ahaan xagga nasab ahaan iyada ayaa markaa ugu fadli badan taasi waxay la mid tahay waa in la yidhaahdo raggu dumarka waa ka fadli badan yahay waa ka khayr badan yahay bimacnaa waa jumlada rag baa laga tilmaamaya ayaa jumlada dumar yacni markaa ka khayr badan baa laga tilmaamaya laakiin loogama jeedo bimacnaa qof kasta oo mid kasta oo nin ahi inuu ka fadli badan yahay yacni markaa gabarh kasta inuu ka fadli badan yahay ka dhalan mayso ee waxaa jira dumar badan oo ka fadli badan rag badan yacni dhaame ayaa jira oo rag badan ka wanaagsan ayaa jira oo aanay markaa rag badani gaadhi karin ayaa jira marka waxa weeye maadaama ay caynkaas tahay arrinku waxaa laga tilmaamayaa waa aqlab ahaan baa laga tilmaamaya ama waa jumle ahaan baa laga tilmaamaya tafdiilka carab la fadilayaana waa noocaas oo kale oo jumlada carab baa ka fadli badan jumlada cajam laakiin afraad badan ama dad badan oo cajam ka tirsan oo dad badan oo caraba ka fadli badan waa laga helayaa laakiin waa jumle iyo jumla ayaa laga tilmaamayaa oo saas ayaa markaa looga jeedaa shaykhulislaam ibnu taymiyana waxa uu aada ugu tafsiiliyaa mas'alada noocaas ah ee kitaabkiisa marka la yidhaahdo iqtidaa'u siraati almustaqiim ayuu markaa si fiican ugu sharxaa oo markaa ugu tafsiiliyaa wakadalika minhaaju sunnati nabawiyana meelo ka mida waa kaga warramaa mas'aladaa ku saabsan tafdiilka ku saabsan taasi waxa weeye waa tafdiilka xagga calaamadda iyo amaaradda ku saabsan ama tafdiilka xaqa xagga xaqiiqada ku saabsani isagu waxa uu ku xidhan yahay yacni qofka waxba u tarimayso nasabkiisuye bimacnaa waxa uu daata ahaan yahayoo taqwadiisiiyo cabsidiisu siday tahay ayay ku xidhan tahay ina akramakum cinda allahi atqaakum sidaas yadaa weeyi markaa ka hore waxa weeye waa tafdiilun yacni markaa bilcalaama waa calaamaddii in wax lagu fadilo weeye laakiin ta dambe waxay tahay waa tafdiilun bilxaqiiqa xaqiiqa ahaan tafdiilka wuxuu ku dhismayaa qofku waxa uu yahay ayuunbuu ku dhismayaa oo man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dibdhigaa nasabkiisu ma soo dedejinayo oo abulahab nebiga sala allahu alayh wasalam adeerkii buu ahaa walaalkii buu la dhashay dee waxa weeye haddana waa mucadabun fi nnaar hoog baa u sugnaaday khasaarihii adduunya iyo khasaarihii aakhiraba waa u sugnaaday dee wax markaysa waxaan markaa bani haashim baan ahay wax alla waxay u taraysaa ma jirto wax alla waxay u taraysaa ma jirto marka sidaas aawadeed ayaa waxa weeye tafdiilka xaqiiqiga ahi waxa uu noqonayaa in markaa uu ku dhisan yahay isagu markaa qofka cabsidiisa inuu ku dhisan yahay taas iyadaa markaa weeyi taas iyadaa weeyaan saas aawadeed buu nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey uu yidhi yacni waxa weeye ina allaha istafaa min waladi ismaaciila kinaana ilaahay wuxuu ka doortay ismaaciil wuxuu dhalay kinaanuu ka doortay kinaana wuxuu ka doortay markaysa waxa quraysh qurayshna wuxuu ka doortay bani haashim anna bani haashim buu iga doortay marka wuxuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam cid la doortay cid laga sii doortay cid laga sii doortay in isaga laga sii doortay sidaasuu tilmaamay nebigu sala allahu alayh wasalam waa xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey ayaa macnaha markaa yani markaa tilmaamaya walahu min alcumri alaaun wa situuna sana walahu nebiga waxaa u sugnaatay sala allahu alayh wasalam min alcumri cumriga xaggiisa alaaun wa situuna saddex iyo lixdan sanatan sannadood ayaa u sugnaatay minhaa arbacuuna qabla anubuwa minhaa waxa weeye sannadaha saddex iyo lixdankaa bay ka mid ahaadeen arbacuuna afartan sano oo qabla anubuwati ay kaanat qabla anubuwati nebinimada ka horraysay iyo wa alaaun wa cishruuna waxaa kaloo ka mid ahaaday saddex iyo lixdankaa saddex iyo labaatan baa ka mid noqday saddex iyo labaatankaasoo nebiyan wa rasuulan kaana nebiyan wa rasuula uu ahaa nebi iyo rasuul dirkaba uu ahaa nubbi'a waxaa markaa loogu warramay oo loogu waxyooday biiqra' iqra' ayaa loogu waxyooday oo bimacnaa wax lagu soo dejiyo waxyi ahaan loogu waxyoodo waxa ugu horreeyey iqra' bimacnaa riyooyinkii kadib yacni iqra' baa ugu horraysay wa ursila waxaa lagu soo diray bilmuddair yacni muddatir baa lagu soo diray waa suuraddii labaad ee soo degta bimacnaa waxa weeye yacni aayadda suuradda hore ugu horraysay waa suuratu markaysaga akram ama suuratu iqra' ayaa ugu horraysay iqra' bismi rabbika aladii khalaq yacni taasaa wax soo dega ugu horraysay markii dambena waxaa soo degtay yacni muzammil iyo muddairta markaysagaa labada markaa soo horraan degtay khilaaf baa ku sugane muddairna waa lagu diray oo muddair waxaa la yidhi markaysagaa kacoo dig baa lagu yidhi yacni waanu soo aroorinayaa aayaadkeeda hore ee suuradda ka mid a wa beladuhu beledkiisuna makkata maka weeyi wahaajara ila almadiinati madiinana waa u haayiray oo waa u hijrooday bimacnaa wuxuu inoo tilmaamayaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam saddex iyo lixdan sano isagoo jira inuu dhintay waxaanu inoo tilmaamayaa afartan sano inay nebinimada ka horraysay saddex iyo labaatan sanona waxa weeye nebi iyo rasuul buu dirkaba ahaa yacni waxa weeye waxaa loogu waxyooday oo bimacnaa nebi lagaga yeelay iqra' markii lagu soo dejiyey rasuulna waxaa lagaga yeelay oo lagu soo diray yacni markaa mudasir baa lagu soo diray yacni marka waxa weeye farqiga rasuul iyo nebi ku saabsanna sidaynu horeba usoo ishaaray sheikhu kitaabkan waxa uu markaa marayaa qawlka ku saabsan jamaahiirta muta'akhiriintu ay u badan yihiin oo ah waxa weeye in nebi la yidhaahdo kii loo waxyoodo sharci ee laakiin aan la amrin inuu dadka gaadhsiiyo oo waxau yidhi walfarqu bayna alrasuuli waannabiyi kama yaquulu ahlu lcilmi ana annabiya huwa man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliigihi waalrasuulu man awxa allahu ilayhi bisharcin وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن صوابku saynu horeba usoo sheegnay sida sawaabku waxa weeyaan waa in la yidhaahdo nebi kasta waxa marka ay tahay inuu amran yahay inuu dadka markaa gaadhsiiyo yani wixii lala soo diray oo khayrka uu og yahay uu u sheego sharka uu og yahayna inuu uga digo taasna waxaa u daliila yani waxa weeye dee qof kasta oo muslima waxa saaran dee in waxa weeye xaaladdii cid kale oo ka furata aynay jirin inuu dadka khayrka u sheego ayaa saaran khayrka inuu u sheego ayaa saaran munkarkii in la nahayiyi waayaana qofkii muslimka ahaaba waa ku markaa yacni ee aan nebinimoba ku sifaysnayn ayaa waxa weeye ku dembaabaya man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbih siday u suurowdaa in lahaa nebi loo waxyooday ayaynay waajib ku ahayn inuu munkarka nahiyo oo uu macruufka amro siday u dhici kartaa yani taas wax suuroobi kara ma aha marka sawaabku waxay tahay waa in la yidhahdo nebi waxaa la yidhaahdaa waa kii markaa waxa weeye loo wayoodo loo waxyooday yacni sharci nebi ka horreeyey si uu u jadiidiyo loogu waxyooday waxaanu ma'muur ku yahay oo firan yahay inuu dadka khayrka gaadhsiiyo rasuulna waa kii sharci cusub yani markaysagaa loo waxyooday walow markaysagaa bacdi ka midi sharcigaasi jadiidba ha ahaado ha cusbaadee yani marka kaas baa waxaa la yidhahdaa rasuul baa la yidhahdaa bimacnaa sidaa in loo kala farqiya ayaa fiican waxa uu sheikhu inoogu tilmaamayaa beledkiisu maka buu ahaa oo bimacnaa waxa weeye halkaasaa beled uu ahayd markii dambena madiine ayuu u hijrooday oo markaa waxa weeye uu qabtay makuu ku dhashay oo uu ku koray oo uu ku barbaaray markii dambena markaysa waxaa markaa madiine ayuu u hijrooday bimacnaa muddo yaroo markaysa waxaa qolo markaa adigu nawaaxiga markaa maka aan ka fogayn yani ayaa qoladii markaysa waxaan soo naas nuujinaysayna ay ku nuujinayeen marka waxaa weeye calaa kulli xaal beledkiisu maka iyo nawaaxigeedun buu ahaaday wuxuuna markaa markii dambe u hijrooday madiina bacaahu allahu binnadaarati can shirki yani ilaahay wuxuu soo diray binnadaarati digitaan uu markaa digayo ayuu la soo diray can shirki shirkiga uu dadka uga digayo gaalnimada wayadcuu ila tawxiidi tawxiidkana uu dadka ugu yeedhayo bimacnaa ilaahay waxa uu la gaarka yahay rubuubiyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa in loo keliyeeyo sidaasuu dadka ugu yeedhayay shirkigana waa uga digay waddaliilu qawluhu tacaala yaa ayuha almuddasiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir ilaahay waxa uu yidhi yaa ayuha almuddasiru yacni markaa kaagan isdadayow qum istaag oo fa'andir dig yacni markaa dihaar waxaa la yidhaha marada la huwado ayaa la yidhahdaa marka waxaa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam yani markaa markuu tegey gurigii gurigiisii markuu tegey yani waa isduuduubay xoogaa isaga oo markaa yaro argagaxsan markaasaa waxa weeye ilaahay ku uhi ya ayuha almuddasiru qum faandir kaagan isdadayow qum istaag faandir markaa dig oo dadka markaa shirkiga iyo gaalnimada uga dig wahiyaabaka warabbaka fakabbir warabbaka rabbigaana fakabbir weyney oo bimacnaa waxa weeye ilaahay markaa waxid oo keliye oo weyne tawxiidka markaa waxa weeye la keliyeynayo ayaa markaa takdiirtii la weynaynayay markaa way soo gudagelaysaa wa hiyaabaka fatahir yacni dharkaagana nadiifi oo daahiri oo bimacnaa ka daahiri waxa weeye qurunka iyo markaysa waxaan markaa najaasaadka ka daahiri waxaa kaloo lagu fasiray sida uu sheikhuba inoo tilmaami doono acmaashaada shirkiga ka daahiri warujsa qurunkana fahjur ka dheerow qurunka qurunka markaa ka haajir oo ka dheerow walaa tamnun yacni markaa waxa weeye wax markaa ha bixin tastaksiru xaalaa tahay mid waxa weeye farabadsanaya oo bimacnaa ku tirinaya wax fara badan inuu yahay yacni waxa weeye yani wax ha bixin oo caadiyaad iyo markaysaga waxaad markaa deeq ha bixin xaal aad tahay miday waxaasi la badan yihiin oo wax badan ku tirinaya sidaas ha u bixin ee bimacnaa xaal aad yaraysanayso ilaahay raja yani markaa waxa weeye abaalmarintiisa ku rajaynayso sidaas iyadaa ku bixi waxaa kale oo lagu markaa fasiray yani markaa in la yidhaahdo in la yidhaahdo manigii laftiisaa lagu fasirayaa ahaa manna sheegadka laakiin sida hore ayaa markaysagaa fiican walaa yani markaa waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhahdo walaa tamnun waxa bixin tastakthiru yani xaalaad tahay mid ku dalbaaya in wax badan lagugu siiyo oo waxaa jiri jirtay dadka qaarkood yani markaa hadiyado iyo hibooyin bay bixin jireen waxaynay uga jeedeen in abaalgudka looga soo abaalgudayo ee markaa iyaga wax laga jase marinayo oo looga abaalgudayo wax ka fara badan waxay bixiyeen in la siiyo marka xoolo badsi xoolo ka badankoodii inay ku doonayaan baaba muraadkoodu ahaa walirabbika fasbir yacni rabbigaa dartiisana u sabir oo waxa weeye yani markaa sabir la kaalayo bimacnaa daacaadkiisa ku sabir macaasidiisa iyo markaysaga waxyaalaha xunxunna markaa ka sabir ma yani waxyaalaha markaa dhibaatooyinka iyo masaa'ibta lena ku sabir macnaha noocaas ayaa lagu tilmaamaya waktigaa dhaacayalkaa ku jooga wallahu aclam وعلى محمد وعلى آل محمد waxaynu ku soo jiray asalka saddexaad oo usuul الثalaaثa ka mida asalkii saddexaad baynu ku jiray oo in nebi moxamed salى الlahu عalayه wasalam la aqoonsado oo nasabkiisa iyo cimrigiisa iyo beledkiisa iyo meeshuu u hijrooday ee ku dhintay intaba waa soo maray nebi moxamed salى الlahu عalيه wasalam inuu ilaahay la soo diray isagoo shirkiga iyo gaalnimada ka digaya tawxiidkana dadka ugu yeedhaya oo ku baaqaya in sidaa lagu soo diray macna u daliila ayuu yidhi yaa ayuha almudasiru qum faandir rabbaka fakabir wahiyaabaka faطahir wاrujza fahduq yani wahiyaabaka faطahir culammadu aqwaal bay markaa ka yidhaahdeen waxaynu sheegnay qowlka markaa ku saabsan in laga tilmaamayo yacni dharkaaga nadiifi oo najaasada ka nadiifi waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhaahdo shirkiga yacni acmaashaada ka nadiifi oo waxa weeye hiyaab waqtiyada qaarkood camalka laftiisa hiyaab waa lagu tilmaamaa oo bimacnaa qofku siduu dharkiisa ugu dhex jiro ayuu camalkiisii ugu dhex jiraa sidaas aawadeed yacni hiyaab waa lagu magacaabaa xataa luqatan waa loogu magacaabaa baa la yidhi qalbiga laftiisa fasulli hiyaabii min hiyaabiki tansuli yacni waxa weeye labada qalbi inoo kala siiboo bimacnaa maxabbada aynu isjecel lahay inoo kala goo baa macnuhu u dhacayaa bay yidhahdeen bimacnaa qalbigaaga daahiri culamada qaar baa kutusa dharkaaga daahiri bimacnaa camalkaaga daahirina oo shirkiga iyo xumaanta ka daahirisaana waa lagu fasiray musanifkuna waaba ku fasiri doonaa taana waxaa soo arooray xadiis saxiixa oo odhanaya yubcasu kullu cabdin yani waxa weeye addoon kasta waxaa lagu soo saaraa calaa hiyaabihi maryihiisi baa lagu soo saaraa bimacnaa xadiiskaasi waa xadiis saxiixa oo qof walba maryihiisaa lagu soo saaraa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen dadku iyagoo qaawan in maalinta qiyaame la soo saarayo oo lasoo ururinayo ayaa marka axaadiista sixaaxa ah ku soo aroortay sidaas aawadeed maadaama qariinadaasi ay jirto oo in iyagoo qaaqaawan yihiin la soo saarayo oo waxa weeye yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan gurlan oo iyagoo qaaqaawan in la soo saarayo oo bimacnaa laysu keenayo maadaama daliil kale loo hayo waxaa lagu xambaarayaa hadda in looga jeedo hiyaabka camalka in looga jeedo wuxuu la mid yahay in yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayhi wuxuu ku dhintay ee camala ayaa lagu soo saaraa markaa siyaabku halkaa wuxuu ugu jiraa bay yidhaahdeen xadiiska abu daawuudka in waxa weeye looga jeedo camalka in looga jeedo yacni siyaab baa la ilaaqay camalkaana loo jeeda halkana sidii oo kale bay culamada qaarkood ku fasireen ahlucilmiga qaarkood oo yidhi siyaabka daahirkeedaanu ku soconaynaa oo bimacnaa waxaa la soo saarayaa isagoo dharkii lagu aasay isagoo ku sugan ayaa la soo saaraa markii la yidhi xadiidka kale sidaa ula jamcinaysaan waxay yidhaahdeen inay laba xaal kala tahay baanu ku kala markaa yani ku kala fasiraynaa marka hore lasoo saaranaya yani marka hore lasoo saarayana xabaalaha laga soo bixinayana iyagoo dharkoodii ku sugan baa lasoo saaraya dabeedna waa laga siibayaayoo xashriguna waa jamciga iyo ururinta weeye waxushira lisulaymaana junuudu bimacnaa jumic marka waxa weeye jamciga iyo bacsigu waa kala dambeeyaan kala laba xaal baanu ku fasiraynaayo marka lasoo bixinayana waxa ay yihiin qaar markaa dharkoodii ku sugan kadibna waa laga siibayaa oo waxay ku dambaynayaan iyagoo qaaqaawan in laysu keenayo o laysu soo ururinayo sidaa culamada qaarkood oo yani ku yani doonay inay ku jamciyaanna yani waa jiraan adigu calaa kulli xaal diyaabaka in la yidhaahdo yani maryahaaga yani najaasaadka ka nadiifi culamada qaarkood waxay yidhaahdeen bimacnaa mushrikiintu najaasaadka iskamay ilaalin jirin wixii najaas ah marka idinku waxa weeye najaastii iska ilaaliya oo dharkiina markaa najaasada ka nadiifiya sidaa waa loo fasira maryaha gaabsada oo marka waxa weeye maryihii isbaal ha ku samaynin oo dhulka ha jiidina ee waxa weeye si aan najaasaadkii iyo waxyaalihii markaa yacni qurunka ahaa inay u taaban maryuhu sare u qaada yacni sidaas iyadaana waa lagu fasiray saas iyadaana waa lagu fasiray waana sida cibaarada jalaaleynka iyo markaa labada qowle uu sheegaya ayay ka mid tahay bimacnaa maryahaaga gaabi oo yacni najaasaadka iyoynay gaadhine isbaalka iyo jiiditaanka ay jiidmayaan ta noocaasa ka ilaali taas ka ilaali haddii sidaas la yidhaahdo yacni cidda loo diidaya maryaha inay jiidaan waa ragga ee dumarka ma aha dumarka axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam waxay ku soo aroortay inay maryaha jiidaan saas yadaabay ku soo aroortay najaasada marka ay taabanayaanna maryuhu hadday najaaso taabtaan nebiga sala allahu alayhi wasalam baa ka jawaabay markii la weydiiyey dhul najaasaannu soo maraynaa dabeedna markaysa waxan markaa waxay taabanayaan maryihii najaaskii bay taabanayaan nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam yuطahiruhu maa bacdahu waxaa daahirinaya oo nadiifinaya waxa ka dambeeya ayaa nadiifinaya marka sidaas aawoodee raggu inay maryaha jiidaan ma aha waa inay canqawyada aynay maryahoodu ka hoosaynin weeyaan waxay gashan yihiin noocay doonto ha noqoto laakiin waa inaynay canqawga hoos u dhaafin weeyaan hadday canqawga ka sarraysiyaanna way ka sii fiicantao waa ka fadli badan tahay laakiin ilaa canqawga wax dembiya kuma qabaan wixii laakiin canqawga ka hooseeya sida raajixa waa ku dembaabayaanoo aafin buu qofku ku noqonaya ama ninka uu ku noqonaya hadduu ka hoosaysiiyo maryihii marka sidaas iyadaa baataasina marka ay tahay walaa tamnun tastakfir waxaa laga tilmaamayaa bimacnaa waxa bixin adoo ku tirinaya waxaasi wax fara badan inay yihiin ee bimacnaa cadiyada iyo bixinta aad bixinayso yarayso yacni waxaad ku tirisaa wax yar inay yihiin maadaama ilaahay aad tawaab iyo ajar kaga doonayso waxaad markaa u yacni had iyo jeer yacni niyaysataa inay waxani wax yar yihiin oo ay ka fiicnayd wax ka fara badan inaad bixiso waxaa kaloo lagu fasiray in la yidhaahdo waxa bixin adoo ku doonaya in lagugu siiyo wax intii ka badan oo waxa weeye hibatu sawaab hibada la yidhaahdo ayaa la nahiyayaa bay yidhaahdeen oo bimacnaa qofku inuu wax u bixiyo si markaa loogu soo hibeeyo oo loo siiyo wuxuu bixiyey wax ka tiro badan taasaa la nahiyayaa oo ay markaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam markaa loo diidaya wamacnaa qum faandir macnaha ay leedahay qum faandir yundiru waa ka digayaa nebigu sala allahu alayhi wasalam can shirki gaalnimaduu ka digayaa wayadcuu ila tawxiidi tawxiidkana dadku ugu yeedhaya warabbaka fakabir waxaa looga jeedaa ay cadimhu weyne weynee bitawxiidi tawxiidka ku weyne wa diyaabaka faahir ay waxaa looga jeedaa daahir acmaalaka camalladaada nadiifiyo ka daahiri can ishirki gaalnimada ka daahiri oo ka nadiifi warrujza fahjur qurunka markaa ka dheerow arrujzu alasnaamu wahajruhaa tarkuhaa rujsigu waxa weeye ama qurunku waa asnaamta weeye wahajruhaa haajiritaanka laga haajiraya laga dheeraanayaana tarkuhaa in laga taga weeye iyo waalbaraa'atu minha wa ahliha yani haajiritaanka laga dheeranaya iyo waalbaraa'atu minhaa in laga beri noqdo iyo wa ahlihaa ehelkeedana laga beri noqdo sidaasaa waxaa la yidhaahdaa haajiritaanka laga haajirayo ee laga dheeraanayo min alhajri baa laga keenay oo dheeraanshaha markaa ah markaa in yani yani shirkigii laga dheeraado oo aan la samaynin oo bimacnaa meesha iyo mawdica lagu samaynayo lafteeda laga dheeraado oo laga beri noqdo oo la naco oo lala colloobo oo ehelkoodana marka ehelka shirkiga iyo gaalnimadana laga beri noqdo intaasoo dhanba sidaas iyada abay markaa u shamlinaysaa ama u koobaysaa waxaanay markaa gudagelaysaa waxyaalahaas oo dhami yacni tegitaanka laga tegayo shirkiga oo aan la samaynin in la naco in loo cadhoodo in laga beri noqdo in ehelkee ehelkiisa laga beri noqdo intuba waxay ka mid tahay waa min alkufri bitaaquut daaquutka in laga kufriyo ayay ka mid tahay ilahay wuxuu ihi faman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwifqa marka waxay ka mid tahay hajriga laga yani markaa hajriga laga dheeraanayo shirkiga iyo ehelkiisa lagana beri noqonayo lana nacayo lala colloobayo waa daaquudkii in laga gaaloobo noocaasay guda gelaysaa alasnaam yani waxaa loo isticmaalaa sida badan wixii markaa suurad yani xisiya leh ee bimacnaa suurad la qoray iyo wixii la mida asnaam la yidhaahdaa ee la caabuday laakiin waktiyada qaarkood in asnaam la yidhaahdo iyadoo laga tilmaamayo wax allo wixii la caabuday sidaasina waa suurowdaa ama suurad ha lahaado yani ama suurad yaanu lahaan suurad la qoray ha lahaado ama yaanu lahaane yacni in asnaam la yskaga wado iطlaaqo waa suurowdaa halkanna waa siduu marka u wato bimacnaa bacdi shirkiga ka mida laga dheeraanayaa yacni muraadku u jeedaa sidaas ma aha ee wuxuu ka tilmaamayaa shirki oo dhan baa laga dheeraanaya waxaa la caabuday ama dhagxan iyo dhira ha noqdaan ama ha noqdaan waxa weeye waxaa la caabuday hawadaba ha noqdaan oo qofku waa suurowdaa hawadiisa inuu caabudo ama wuxuu caabuday markaa ha noqdaan yacni markaa shayaadiinta iyo jinka iyo markaa inuu caabuday ha noqdaan ama cid markaa yacni wanaagsanayd oo sida markaa awliyada iyo markaa ambiyada iyo malaa'igta iyo kuwa inuu caabuday ha noqdaan amaba markaysagaa kayrkood ha noqdaanbe dirkaba markaysaa waxaan markaa caabuditaanka wax alla wixii la caabuday dhammaan waxay soo wada gudagelaysaa yani waxa weeye shirkigii la doonayay in laga dheeraado oo warujza fahjur bay dhammaantood ku wada jiraan gaalnimo oo dhan ka dheerow oo ka beri noqo oo la collow oo ehelkeedana ka beri noqo qaala almusanifu raximah llahu raxmata waasica ahada calaa hada cashra siniin akhada nebigu sala allahu calayhi wasalam bimacnaa waa gudagalay oo waa ku sugnaa bimacnaa waa ku baaqinwaa ku baaqi ahaa calaa haadaa sidaasuu ku sugnaa cashara siniina yacni toban sano ayuu ku sugnaa yadcuu ila atawxiidi xaaluu yahay dadka mid ugu yeedhaya tawxiidka oo ilaahay in la keliyeeyo oo wax alle wuxuu la gaar yahay loo keliyeeyo hadday tahay asmaadiisa hadday tahay sifaadkiisa hadday tahay cibaadadiisa la caabudayo hadday tahay afcaashiisa uu ilaahay markaa waxa uu samaynayo in loo keliyeeyo dirkaba wa bacda alcashri curija bihi ila asamaa yacni toban sano dabadeedna waxa markaa yacni lala koray bimacnaa la korsiiyey ila samaa'i samada intii ka ahaatay baa la korsiiyey markuu toban sano tawxiidkii ugu yeedhayey shirkigiina dadka uga digayey ayaa samada la korsiiyey wa furidat calayhi asalawaatu alkhamsu waxaana lagu faral yeelay salaadihii shanta ahaa baa lagu soo faral yeelay wa sallaa fii makkata halaaa siniin waxaanu ku tukaday maka gudaheeda saddex sano ayuu ku tukaday oo bimacnaa dheelmintii la dheelmiyey ee samada la korsiiyey ka dambaysa wa bacdaha umira bilhijrati ila almadiina dabadeedna waxaa la amray saddexdaa sano dabadeed waxaa la amray inuu u haajiro oo qabto madiine intii ka ahaatay inuu u haajiro ayaa la amray waxa uu halkanna shiikhu inoogu tilmaamayaa markuu waxa weeye toban sano nebigu sala allahu calayhi wasalam tawxiidka dadka ugu yeedhayey shirkigana uga digayey ayaa waxa weeye samaawaadka ayaa la korsiiyey samaawaadka ayaa la korsiiyeyo toddobada samaba yacni markaa waa la dhaafiyey sida aayaadka qur'aankiina ay tilmaameen oo suuratu najmi iyo kayrkeedba loogu tilmaamay axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee mutawaatirka ahina ay ku soo aroortay nebiga sala allahu calayhi wasalam in samaawaadka la korsiiyey oo yacni lagu soo faral yeelay shan yacni shan salaadood loo soo dhiibay oo sidaa lagu soo faral yeelay markii hore sida axaadiista ka cad salaaduhu konton bay ahaayeenoo konton salaadood baa loo soo dhiibay kontonkii salaadood markii loo soo dhiibay ayuu soo noqday oo waxa markaa uu usoo noqday nebi muuse ayuu soo maray nebi muuse ayuu soo maray oo samada lixaad jooga markaas nebi muuse ayaa markaa u sheegay oo bimacnaa la taliyey nebiga sala allahu calayhi wasalam oo u tilmaamay in waxa weeye ummaddii reer banu israa'iil inuu aad markaa waxa weeye u markaa tajribeeyey oo bimacnaa uu ku dhib mustay marka waxa uu yidhi rabbi ku noqo oo waxaad weyddiisataa inuu fudaydiyo oo ummaddaada kontonkan salaadood laga fudaydiyo waa ku noqday oo toban baa laga riday haddana waa soo noqday haddana saas si la-eg buu markaa sidii si la-eg ku yidhi ilaa shan salaadood lagu baaq yeelay yacnii toban toban salaadood baana la ridayey markay toban gaadhayna shan baa la riday riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan in shan shan salaadood loo ridayey saasay sheegayaan marka waxa weeye shantaasaa lagu soo baaqi yeelay oo marka waxa weeye yacni faral yacnii isagana ku ahayd ummaddiisana faral ay ku ahayd xagga tirada iyo cadadka waa shan laakiin xagga fadliga iyo ajarka waxay tahay konton bay markaa la mid tahay oo xasanadii waliba waxay la mid tahay toban markaa la mida maadaama sidaas ay tahay waa khamsatun fii cashara waa khamsuuna salaa shan salaa konton salaadood ayay markaa la fadli tahay sidaas iyada ah ayay markaa tahay marka micraajku goorta uu dhacay culammadu waa isku khilaafsan yihiin aqwaal badan baynay ka leeyihiin oo culammada qaarba markaa yacni tiray tilmaamaan qaar yidhaahda waxa weeye yacni sanad ka hor intii aan hijrada ka hor baa markaa yacni micraajku u dhacay qaar yidhaahda maye toban sano ka hor buu dhacay hijrada ka hor qaar yidhaahda maye lix bilood ka hor buu dhacay sheikhu waxa uu doortay qowl aqwaasha ka mid oo saddex sano ka hor hijrada inuu micraajku dhacay qowlkaas ayuu doortay laakiin culammadu aqwaal bay ka leeyihiin oo ay isugu khilaafsan yihiin waxaa kaloo uu sheikhu inoo tilmaamayaa inuu waxa weeye intaa dabadeed in hijro la amray nebiga sala allahu calayhi wasalam uu madiine u hijroodo sidaas yadaa in la amray walhijratu hijradu alintiqaalu in laga guuro ayaa la yidhaahdaa min beledi shirki beledka markaa gaalnimada in laga guuro oo ilaa beledi lislaam ilaa beledka islaamnimada loo guuro taasaa hijro la yidhaahdaa asalka hijro yacni luqada waxaa la yidhaha waa tarki tegitaan baa la yidhaahdaa amaa xagga sharciga macnaha looga jeeda waxa weeye hijrada waa alintiqaalu yacni markaa in laga guuro min beledi shirki yacni ilaa beledi lislaam wakadalika haddii laga guuro beledulbidco haddii laga guuro oo beledusunno loo guurona waa hijro yacni waxay tahay marka tacriifka sheikhu waa tacriifu shay-i yacni markaysa waxaan markaa bibacdi anwaacihi noocyaalkiisa ugu markaa yacni muuqadka badan in shayga lagu tacriifiyo qolyaha markaa qaarkood waa diidaan shayga marka la xadaynayo oo la tacriifinayo haddii jaamic iyo maanic dirkaba aanu ahayn oo afraaddii waxaa la tacriifinayo dhammaanteed aanu soo wada xadraynaynin wixii ka baxsanna aanu wada saaraynin oo jaamic iyo maanic dirkaba aanu ahayn tacriifkaa waxay yidhaahdaan waa mid jaban haddii la yidhaahdo marka alintiqaalu min beledi shirki ilaa beledilislaamna waxaa la odhan karaa tacriifkani jaamic ma aha waayo haddii laga dheeraado oo laga tago beledulbidco oo beledu sunno la qabtaa waa hijro haddii beledu yacni markaa beledu fisqi haddii laga tago oo beledu daaco la qabtana iyaduna waa hijro misena waxa weeye may koobin oo tacriifkii may soo gudagelin laakiin noocani waxay tahay waa nooca ugu muuqadka badan ee anwaacdiisa ugu muuqadka badan sidaa isagoo ku soconaya waayo culammada qaarkood baa banneeya in shayga marka ashyaa yacni anwaacdiisa qaarkood ka mida in lagu tacriifin karo yacni markaa sidaas yadaa banneeya calaa haadaa ra'yiga culammadaa isagoo ku soconaya ayuu markaa sidaa ku tacriifiyey alintiqaalu min beledi shirki ilaa beledi lislaam macnaha looga jeedo beledu shirki maxay tahay beledu islaamse maxay tahay culammadu aqwaal bay ka leeyihiin ay isugu khilaafsan yihiin oo sida loo xadaynayo beledka markaa shirki lagu sifaynayaa yacni sidee xadkiisu uu yahay aqwaal bay ka leeyihiin marka waxaa tacriifka uu shaarixa kitaabku maray baynu ku kaaftoomaynaa iyaday aqwaal kalena marka ay jiraan oo waxa uu yidhi markaa sheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi وبلد الشhirك هuوa اladي تuqاam فيha شhaعاaئر الكفr beldu shirki waxaa la yidhaahdaa waa beledka calaamaadka gaalnimada yani lagu oogo ayaa la yidhaahdaa walaa tuqaamu fiihi shacaa'iru اlislaam calaamaadka islaamkana beledkan lagu oogina calaamaadka gaalnimada lagu oogo kaasaa waxaa la yidhaahdaa beledu shirki calaamaadka islaamku waxay ahaadeen aan markaa yani aan lagu oogaynini كالأذان والصلاة جماعة والأعياad والجمعة على وجه عاaم شاamل waa sida أdاanka iyo صaلaada in جamاaعة lagu tukado sida عiidaha iyo جuمuعada weji caama oo شhaamila in loo sameeyo بmaعnaa weji maxsuuroo iska kooban oo طaa'فo yar oo ummadda ka midii ay samayso wixii kalena aynay ogaynba yaعnي si qarsoodi iyo wax la mida ay u samaynayaan noocaas oo kale ah yani waxa weeye laguma ictibaarinayo beledu islaam inuu yahay laakiin calaamaadka gaalnimada haddii si calaniya loo samaynayo calaamaadkii islaamnimadana aan si calaniyaoo caama loo samaynin oo caan ah oo bimacnaa muuqata aan loo samaynayn weji caama oo muuqata oo daahira aan loo samaynayn oo calaamaadka iyo simaadka beledku uu leeyahay aynay ka mid ahayn ta noocaasa waxaa la odhanayaa waa beledu shirki baa la odhanaya adigu tacaariifta culammadu ku tacriifiyeen tacriifkan uu shaarixu ku tacriifiyey baa fiican adigu culamo kale oo yidhi tacaariif kale sheegay waa jiraan oo in axkaamta islaamka beledka lagu oogaano waa beledu islaam axkaamka axkaamta gaalnimada beledka lagu oogaana waa beledu shirki sidaas oo kale uu tacriifiyey hase ahaatee waxay ka dhigeen calaamaadka yani axkaamta markaa yani lagu eegayo axkaamu islaamka markaa beledka lagu oogayo ee beledu islaam lagu yani xukumayo oo waxaa laga eegayaa calaamaad axkaamta markaa ummaddu ay samaynayso mise axkaamta imaamku uu samaynayo ma axkaamta madaxdu samaynaysaa looga jeedaa mise waxa weeye waa axkaamta ummaddu ay samaynayso haddii la yidhaahdo axkaamta yacni ummaddu ay samaynayso waxaa soo gelaysa waa salaadii iyo zakadii iyo markaa yacni xajkii iyo adaankii iyo jamaacadii iyo jumcadii iyo adigu ashyaada noocaasa ayaa soo gelaysa si caana oo bimacnaa daahir oo muuqata oo markaa waxa weeye calani ah oo caam ah oo beledka calaamaadkiisa ka mida iyo simaadkiisa ka mida sidaasoo kale marka loo sameeyo ayaa waxaa la ictibaarinayaa inuu yahay beledu islaam culammada qaarkood oo u fasiray baa jira axkaamta islaamka ee la oogayo ee beledka laga oogaya waa inay tahay axkaamta uu imaamku samayn lahaa sida xuduudda inuu oogo sida inuu waxa weeye maxaakimta shareecada ku xukumayo iyo waxyaalaha la midka ah ta noocaas oo kale culammada qaarkood waa u fasireen laakiin waxa weeye calaa kulli xaal qawlka fiicani waxa weeye waa sida markaa shaarixuna uu ku fasiray culamo badanna saasay ku fasireen oo culammada najdiyiinta xataa laftooda qaarkood sidaasoo kaleay ku fasirayaan oo inay tahay yacnii axkaamtii ummaddu ay samaynaysay ee salaaddii iyo jumcihii iyo jamaacadii iyo acyaadii iyo ummaddu inay shirkiga cid diidayso oo nahiyaysa ay ku jirto oo tawxiidkii dadka ugu yeedhaysa ay ka mid tahay walow mas-uuliyadda yaguba yaynay haynin ee waxa weeye cid markaa yacni dadka ugu yeedhaysa axkaamtii islaamka oo shareecadii ku baaqaysa oo aan markaysagaa yacni wax markaa yacni daqdiya oo bimacnaa waxa weeye loo diidayaa aynay jirine bimacnaa waxa weeye ay shareecadii iyo tawxiidkii dadkii ugu baaqayaan shirkigiina uga digayaan beledku hadduu sidaas yadaa yahay yacni waxaa la ictibaarinayaa inuu beledu islaam yahay culammada najdiyiinta qaarkood saasay ku fasireen oo ay tahay xataa jawaabta laga qaadanayo cabdiraxmaan ibnu xasan yani saaxibu fatxi اlmajiid fatwo uu leeyahay oo la weydiinayo yani beledada markaa awsaanta iyo lagu caabudo bimacnaa ilaahay cid ka sokaysa lagu caabudo oo cid markaa inkiraysaa aynay jirin beledka noocaasa ma la xisaabinayaa inuu beledu shirki ama beledu kufri inuu yahay ma la xisaabinayaa su-aashaasaa la weydiiyey cabdiraxmaan ibnu xasan almujaddid aلثaani lidacwati الnajdiya mujadidkii labaad ee dacwadii markaysaa waxaan markaa najdi loo nisbeeyey oo markaa shiikha alifay fatxulmajiidka iyo kutub kale oo badan oo la mida marka waxa uu ku jawaabayaa uu odhanayaa markaysagaa laguma xukumi karo beledkaa awsaan baa lagu caabudayaa yacni markaa laguma xukumi karo waxa weeye waa beledu shirki waayo waxaa dhici karta inay kooxdii markaa joogto beledka kooxdaas oo markaa shirkigii dadka uga digaysa tawxiidkiina ugu yeedhaysa yacni waxay ixtimaali kartaa beledka awsaanta lagu caabudayo ama qubuuraha lagu caabudayo inay joogto koox dadka shirkiga uga digaysa tawxiidkiina ugu yeedhaysa mar hadday sidaas iyadaa ay aqbali karto laguma xukumayo inuu beledu shirki yahay laguma xukumayo waayo wuxuu odhanayaa dacwada tawxiidku way caan baxday oo way faaftay oo wararku waxay nagu soo gaadheen buu odhanayaa inay dacwadda tawxiidku xataa gaadhay ee afghanistaan iyo soomaaliyaba inay gaadhay afghanistaan iyo soomaaliyaba inay dacwadda tawxiidku gaadhay ayaa markaana soo gaadhay marka sidaas aawadeed baan loogu xukumi karin inay beledu shirki yihiin culamada najdiyiinta culamo kale oo ka midiina sidaas si la-eg ayay markaa iyaguna ku fasirayaan marka adigu calaa kulli xaal qawlkaasi waxa uu yahay waa qawlka qawiga ee markaa raajixa weeyi adif ilaa daalika taxdiidka beledu shirki iyo beledu islaam la kala xadaynayo wax daliil ah wax daliila oo caddaynaya yacnii lama hayo daliil caddaynaya lama hayo maadaama daliil caddaynaya aan lahaynin mas'alada noocan ah oo sida loo fasirayo beledu shirki iyo beledu islaam oo loo kala xadaynayaa waxay tahay waa arrin ijtihaadiya oo culammadu isku khilaafeen arrin ijtihaadiya oo culammadu isku khilaafeen weeyi maadaama sidaas iyada ay tahay yacni kama mid aha yacni waxa weeye masaa-ishii ictiqaadiga ahayd kama mid aha yacni beledu shirki kaasaa la yidhahdaa beledu islaamna kaasaa la yidhaahdaa mas'ala ictiqaadiya ma aha waa mas'ala fiqhiya farciya ijtihaadiya sidaas yadaa weeye sidaas aawadeed tartiibinta dadka qaarkood ay ka dhaliyeen oo ay ka tartiibiyeen beledku hadduu beledu shirki yahay oo beled gaalnimo uu yahay in waxa weeye ciddii ku nool in la xisaabinayo islaamnimadooda in laga tawaqufayo oo layska taagayo ilaa wax caddeeya la helo ama waxa weeye in gaalo la ictibaarinayo ilaa wax khilaafsan in la helo oo la odhanayo alaslu fiihim alkufru asal waxa u ah gaalnima u ah ilaa khilaafkiisa daliil uu caddeeyo oo bayino loo helo ama waxa weeye waa laga tawaqufayaayo ciddaan markaa yacnii dadka mucayaniinta ee ku nool yacni waxa weeye gaalo iyo muslimiin midna la xisaabin maayo ilaa daliil cad la helo mas'alada noocaas ah oo dadkii beledka degganaaba ay ka dhigeen qaar waxa weeye daarta markaa dabagelaya or daartu hadday islaam noqotana iyagana waxa weeye islaam yacni muslimiin baa la ictibaarinaya ilaa wax khilaafsan la arko hadday daartu marka ay noqoto daaru kufrin ama beledu shirkin ay noqotona waxaa la xisaabinayaa inay tahay cidda ku noole alaslu fiihim alkufru asal gaalnima u ah ilaa wax khilaafsan oo bayina iyo daliil yacni ku sugnaada iyo xujo cad ilaa la helo waxay dadka qaarkood sidaas iyada ay yidhaahdeen waa qowl aan daliil lahayn waxaanay culamo badani tilmaameen in waxa weeye daarta xukumkeedu xaalka cidda deggan inay dabagelayso oo iyadu ay taabic tahay iyadu aynay matbuuc ahayn sidaas iyada abay tilmaameen oo bimacnaa waxa weeye khawaarijta qaarkood baa laga sheegay inay yidhaahdeen haddii waxa weeye imaamku uu kufriyo oo bimacnaa xaakimka beledku uu gaaloobo cidda markaa beledka ku suganna iyaduna waa gaaloobaysaa yacni iyaduna waxay tahay miday gaaloobayso xukumkii gaalnimada la haleeshiinaya allaahumma ilaa arrinkaasi inuu si khilaafsani bayino cad inay ku sugnaato mooyaane tan noocaas ah waa qowl aan wax daliila lahayn iminkana qolyaha aadka u buunbuuniya waxaa ka mid ah qolyaha markaysaga waxaan markaa hulaatu takfiirka ah wa khaasatan waxa weeye kuwa dadku ay u yaqaaniin alhijra watakfiir ay u yaqaaniin hijra watakfiir kuwa ay u yaqaaniin ee marka waxa weeye qofay caqiidadooda garanayaan mooyaane qof kale aan ku daba tukanaynin oo qof kale marka waxa weeye wuxuu gowraco aanay cunaynin oo qof kale markaa aynay markaa guursanaynin una guurinaynin mooyaane qof ay og yihiin inuu waxa weeye ictiqaadka waxay ka ictiqaadsan yihiin oo kale inuu ka ictiqaadsan yahay mooyaane cidday gaalaysiinayaan inuu gaalaysiinaya mooyaane aan xukum islaamnimo u sugaynin ee ka tawaqufaya dadkaba islaamnimadooda oo aan masaajidadii xataa ka dheeraanayo aan ku tukanaynin ilaa ay yidhaahdeen qaarkood masaajidadu waa macaabiduuljaahiliya oo waxa weeye waa in laga dheeraadaa yacni sidaas iyada ay yidhaahdeen arrinka noocaas oo waxa weeye ictiqaadaadkii khawaarijta wax ka farcamay yacni noqon kara ama waxa weeye ictiqaadaadkoodii markaa khawaarijta ka farcamay oo ka soo dhashay taasi waxay ka mid tahay yacni waxyaalaha huluwiga ah ee qaladkaa bay ka mid tahay ee shareecada islaamka khilaafsan culammadana wax qabaa ictiqaadaadkaa ay qabaan ma jiraan walow haba isku dhedhejiyaan culammada qaarkood oo nimanka sidaa waxaa sheeganayaa waxa weeye intixaal waxay ku sameeyaan oo ay isku dhedhejiyaan oo ay tilmaamaan ictiqaadkiisii inay haystaan culammada islaamka qaar badan oo ka mid ah sida waxa weeye maxamed ibnu cabdilwahaab hadduu yahay iyo sida haddii ibnu taymiye iyo ibnulqayim iyo ay yihiin culammadaasoo kale ay isku dhedhejiyaan xoogaa nuquulaad iyo hadalle ay leeyihiinna inay soo qaataan bay sida badan doonaan laakiin ta noocaas ahi ee ay isku dhedhejinayaan waa mid aan yacni markaa sax ahayn oo waxa weeye xaqdarra'a weeyaan culammaduna ictiqaada inay qabin bay u nisbaynayaan waayo markaysaga xo ummadda si caama inay u gaalaysiiyeen ama islaamnimadooda uga tawaqufeen ta noocaasi may dhicin laa ibnu taymiya inay ka dhicin walaa ibnuqayim baynay ka dhicin walaa maxamed ibnu cabdilwahaab baynay ka dhicin walaa culamaau dacwati najdiya yacni marka ayaynay ka dhicin intaa midnaba kama dhicin shaykhii dacwatu najdiya iyo culammadiisii kale midnaba kama dhicin marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal mas'aladaas ku saabsan in dadkii markaa la yidhaahdo qofaan ictiqaadkiisii garanaya mooyaane mid kale kuma daba tukanayana waa mid baatila weeye oo culammada ahlu sunna waxay isla ogol yihiin qofku hadduu tukanayo asal waxa u ah inuu muslim yahay bayino cad adoo haya mooyaane waxa weeye wax kale oo loo odhan karo oo inuu gaal yahay deliil cad adoo ku haya mooyaane yacni lama odhan karo markaa laguma daba tukan karo masalada ku saabsan hadduu mubtadic yahay inaan markaa waxa weeye oo la helayo cid sunniya oo lagu daba tukado tan noocaas waa mas'ala gaara weeye waa mas'ala gaara weeye laakiin waxaan ka hadlaynaa mas'alada majhuululxaalka yacni waxa weeye majhuululxaalka qofkaanad xaalkiisii ogayn oo ictiqaadkiisii aanad ogayn oo aad aragtay un bes inuu tukanayo salaaddii kuma xidhan karaysid ilaa ictiqaadkiisa aad ogaato iyo wuxuu rumaysan yahay culammada islaamka wax qabaa ma jiraan wax qabaa ma jiraan ama wakhti bidcada iyo markaysagaa shirkigu faafay ha ahaato ama wakti aanu faafin ha ahaato yacni waxay tahay in majhuululxaalka lala tukadaa waa sunna markaysaga waxan markaa sharciya oo sunnayaasha markaysagaa ka mida bimacnaa waxa weeye ictiqaadaadka ahlu sunnaha ka mida oo bimacnaa masaa-ishay ku gaarka yihiin ee ahlulbidca ku khilaafsan yihiin bay ka mid tahay adigu calaa kulli xaal mawduucaasi yacni markaa tafsiilkiisu maqaam badan buu u baahan yahay hase ahaatee ka yacni duuduub ahaan بلد الشhirك waxaa lo odhanayaa هuو الذي تuقاaم فيهi شhaعائر الكفر ولا تuقاaم فيهi شhaعائر الإسلام كالأذان والصلاaة جماعة والأعياad والجمعة على وجه عاaم شاaمل markaasuu شhiku waxa uu yidhi وإنما قلنا على وجه عاaم شاaمل ليخرج mا تuقاaم فيهi هذه الشhaعائر على وجه محsوuر weji cاam oo شhaamila waxaanu u nidhi suu u baxo wixii marka waxa weeye شhaعاaئرta iسلاaمka loo oogo beledada qaarkood si kooban oo maxsuura oo yar loo oogo sida waxa weeye beledada gaalada ee ay ku nool yihiin aqaliyaad bimacnaa tirooyin yar oo muslimiini ay ku nool yihiin waayo beledu islaam kuma noqonayso waxyaalaha markaa dadkaa tirada yar ee ee waxa weeye beledka ku nooli shacaa'irta islaamka ay ka oogayaan oo bimacnaa beledada gaalada haddii waxa weeye dadaan badnayn oo muslimiini ay ku nool yihiin jamaacada iyo jumcada iyo salaada iyo adaanka iyo waxyaalaha noocaas ah yacni markaa waa laga oogaa yacni kuma noqonayso yacni beledu islaam sababtuna waxay tahay si caamaan looga oogin oo calaamaadka beledka ay ka mid noqoto ee si khaasa oo gaara ayaa looga oogaa marka sida khaaska ee kooban maadaama looga oogo calaamaadkii beledka kama mid aha sidaas aawadeed ayayna u soo gelayn marka tacriifkaynu sheegnay laguma bushin karo oo lama odhan karo sidee loo odhan karaa beledu shirki waa kaan markaa adaanka iyo jumcada iyo jamaacada iyo ciidaha iyo salaadaha yacni markaa aan laga oogin iyadoo ay dhacdo markaysa waxaan markaa in waddannada gaalada beled kasta la helayo cid muslimiin oo dhexdooda ku tukanaysa oo jumco iyo jamaaco ka oogaysa oo ka addimaysa yacni iyadoo la helayo haa beledada gaalada haddii la arko koxoy mid walba waa laga helayaa yacni waxaa laga helayaa waxaa weeye maraykan baa laga helayaayoo faransiis baa laga helayaayoo ingiriis baa laga helayaa gaalada markaysagaa beledkii kastaba waa laga helayaa cid markaa waxa weeye masaajidda ka dhisan iyo jamaaco lagu tukanayo iyo addimaad laga addimayo jawaabtu waxay tahay yacni si yar oo kooban baa loo oogayaa si caama loo oogi maayo adif ilaa daalik weliba markaysagaa inaynay masmuux ahayn oo aan loo oggolayn in waxa weeye ay markaa yacni caambixiyaan inaan loo oggolayn haa oo waxa weeye addimaadii markaysagaa inay markaa mikrofoonno markaysa waxaan markaa beledka laga maqlayo oo adaanku isu yeedhayo ta noocaasa inaan loo oggolayn marka waxa weeye siyaalo calani ah weliba inayna u fasaxnayna waa wehelisaa marka calaa kulli xaal calaamaadka beledka kama mid aha oo si caama loo oogi maayo tiro yar baa oogaysa maadaama tiro yari ay oogayso yacni waxay tahay midaan beledu shirki iyo beledu gaalnimo inay tahay aynay ka bixinayn oo ka saaraynin sidaas yadaa weeyaan marka haajiritaankaa laga soo haajirayo ee laga imanayo beledka gaalnimada oo beledka islaamka loo soo haajirayo ta noocaasa markaa weeyaan walhijratu fariidatun calaa haadihi alummati hijraduna waxay tahay faral bay ku tahay ummaddan laga soo haajirayo min beledi shirki beledka gaalnimada ilaa beledilislaami ilaa beledka islaamnimada loo soo haajirayo oo bimacnaa qof kasta oo muslim ah waajib bay ku tahay oo aan awoodi karayn waajibaadka diintiisa inuu markaa guto ama uu muujisto aan awoodi karayn haddii sidaas iyadaa mar aanu kari karaynin qudro iyo awoodna uu leeyahay inuu haajiro oo beledkaa uu ka haajiro waajib waxaa ku ah inuu ka haajiro oo ka dheeraado wa hiya baaqiyatun ilaa an taquuma asaacatu hijradu waa baaqi oo bimacnaa lama nasakhine xukumkeedu waa jiraa oo waa baaqi ilaa qiyaamadu intay kacayso laga gaadhaayo والدليل قوله تعالى باء الدليل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم كوي مركا أي أوفسنيسي ملائكته xaalkay oofsanay oofsanaysay malaa'igtu ay ahaayeen qaar nafahooda dulmiyey qaaluu waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii fiima kuntum maxay baa ku sugnaydeen qaaluu kunnaa mustadcafiina fi alard waxay yidhaahdeen waxaannu ahayn qaar arlada lagu daciifsado oo lagu tunjileecsado ama lagu taag darraysto sidaasaannu ahayn bay yidhaahdeen qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha waxaa lagu yidhi miyaynay ahayn arladii ilaahay mid ballaaran oo dabadeedna ay idin markaa hijrootaan yacni arlada gudaheeda oo meesha aydaan waajibaadkii diinta ku gudan karaynin ka tagtaan oo meeshaa ku gudan karaysaan aa qabataan fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu kuwaas waxa uu yahay yacni markaa hooygoodu waa markaa jahannamo weeye halkay u dunmayaan waa jahannamo weeye wa saa'at masiira yacni meel markaa waxa weeye loo laabto jahannamo ayaa ugu xumaatay oo halkaasaa xumaanta lagu gaar yeelay ila almustadcafiina min alrijaali waannisaa'i waalwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila hase ahaatee istisnuhu waa munqatice hase ahaatee kuwa la daciifsanayo la taag darraysanayo xaal ay ka mid yihiin ragga ay ka mid yihiin ama dumarkana ay ka mid yihiin ubadkana ay ka mid yihiin kuwa caynkaas ah laa yastaiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila xaal ay yihiin qaar markaa aan kari karaynin wax tab iyo farsamo ah oo ay ku baxsadaan oo ay ku hijroodaan ayna yihiin xaal aynay awoodi karayn inay waddo ay ku hanuunaan kuwa caynkaasi xaalkoodu sidaa yahay fa ulaa'ika casa allaahu an yacfuwa canhum kuwa ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahoo mudan yahay inuu cafiyo oo markaa uu dhaafo dembigooda wa kaana allahu cafuwan hafuura ilaahay wuxuu ahaaday oo aanu ka suulayn mid cafin badan oo dembi dhaafis badan ayuu ahaaday ee aayaddu waxay deliil u tahay in waxa weeye hijrada beledka gaalnimada laga haajiraa inay waajib tahay bay markaa aayaddu deliil u tahay haddii aan la awoodi karaynin in waajibaadkii diiniga ahaa lagu qumo oo la sameeya haddii aynay suurtoobayn oo waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun sidaas yadaa weeye qaacidada jamaahiirtu ay sheegaan jamaahiirta culammadu qaacidada noocaasa ayaana markaysa waxaan markaa waxyaalaha xukunka laga sii qaadanayo ka mida laakiin adilada mas'alada bidaat ugu daliilka waxaa ka mida aayaddaa ka mida waxaa kale oo ka mida axaadiidta nebiga sala allahu alayhi wasalam baa ka mida waxaa kale oo ka mida ijmaaca muslimiintu ay isku waafaqsan yihiin baa ka mida oo culammadu waxay isku waafaqsan yihiin sida waxa weeye ibnu kasiirkuba tafsiirkiisa uu ijmaaca ku sheegayo in haddii beled uu qofku joogo yacnii beled gaalnimo hadduu joogo oo aanu waajibaadkii diinta ku qumi karaynin oo aanu samayn karaynin inay waajib ku tahay inuu hijroodaa in la isku waafaqsan yaho culammadu isku waafaqsan yihiin buu markaa tilmaamaya ibnu kasiirku saasuu ijmaaca kusoo raraya marka masalada waxaa u daliila buu odhanayaa aayadda iyo ijmaaca ayaa labaduba daliil u yihiin sidaas yada ah ayuu tilmaamayaa marka laba shardi baa calaa kulli xaal loo dhigayaa hijradu markaa qofku inuu ku dembaabayo waa shardiga koowaadee waajibaadkii diinta inaanu ku qumi karaynin waa shardiga labaad ee qudro iyo awood inuu u leeyahay inuu hijroodo inuu awoodi karayo labadaa shardi haddii ay oofsamaan ayay waxay tahay mid yacni markaa uu ku noqonayo aasim hadduu hijroon waayo sidaas iyadaa buu ku noqonaya inuu waxa weeye aayadda waajibnimadeedana waxaa looga qaatay waxaa lagu sifeeyey daalimii anfusihim nafahooda ay dulmiyeen markaa ay dhimanayaan ee malaa'igtu ay nafta ka qabanayso naftoodana waxay ku dulmiyeen ee hijrada ay ka tageen iyagoo kari karaya shardiga qudro in la shardinayana waxaa ku tusinaya ila almustadcafiina min alrijaali waannisa'i waalwildaani laa yastatiicuuna xiilatan walaa yahtaduuna sabiila fa ulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum yacni markaa aayadda dambe ayaa tilmaamaysa in qudrada la shardiyo sida adillo kaloo caamaba looga qaadanayo qofku haddaanu kari karaynin inaanu aasim ku noqonaynin waxaanu kari karaynin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha iyo adilada la midka ah fattaquu llaha ma istatactum yacni adiladaasna markaa laga qaadanayo wa qawluhu tacaala iyo hadalkii ilaahay uu yidhi baa u daliilayaa cibaadiya aladiina aamanuu addoommadaydiyow aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ama ahaaday kuwii rumeeyey ahaadayow inna ardii waasicatun dhulkaygu waa ballaaran yahay fa iyaaya facbuduun aniga oo keliya i caabuda waxaa markaa yacnii lagu tusinayaa bimacnaa ilaahay cid aad la caabudaayoynay jirin oo taqdiimka la hormariyey ee damiirkii mansuubka ahaa ayaa waxa uu tilmaamayaa in laga tilmaamayo xasrin in looga jeedo oo taqdiimu maa xaquhu ta'khiira yufiidu alxasra marka waxaa la odhan kari lahaa yacni markaa facbuduunii baa la odhan kari lahaa marka maadaama la yidhi fa iyaaya facbuduuni la yidhi waxay tilmaamaysaa in xasrin laga tilmaamayo saasaa laga tilmaamayo waxaanay laqba ahaan noqonaysaa fa iyaa yacbudu anigoo keliya icaabuda facbuduuni icaabuda aniga oo bimacnaa waxaa sidaa loo odhanayaa yacni markaa ficilka dambeo yacni facbuduuni ah isagu waxa weeye mansuubkiisii waa qaatay waxaanu u qaatay xarakada markaysagaa nuunkuna waa kuu tilmaamaysaa facbuduu oo keliya baa la odhan lahaa fa iyaaya facbuduu baa la odhan lahaa facbuduuni maadaama la yidhi waxa marka ay kuu tilmaamaysaa ya'dii waxaa loo xadfay fawaasisha aayaadkaa loo xadfay s aawadeed waxay macnuhu u dhacaysaa fa iyaa yacbudu aniga icaabuda oo keliya facbuduuni aniga icaabuda sidaas yadaa bay u dhacaysaa markaa qariinada ah ee anoo keliya icaabuda inay ku lamaan tahay dhulkaygu waa ballaaran yahay macnuhu waxay u dhacaysaa haddii cibaadadaad keliga icaabudaysaa ay meel kuugu suuro geli weydo beledka iyo dhulku waa ballaadhan yahaye dhul kala tagoo ilaahay si toosa ugu caabud oo keligii ku caabud saasay ugu dhacaysaa bimacnaa halkan baan waxa weeye ku dhashay ama markaa waxa weeye beledkaygii ah yacnii inaad isku xidho oo aad tidhaahdo hadday iigu suura gasho halkan ilaahay keligii inaan caabudana waa ku caabudaya haddii kalena macduur baan ahay ma suuragal aha waayo dhulku waa dhulkii ilaahay weeye cibaadadii ilaahay keligii aad caabudaysay hadday meel kuugu suuro geli weydo waxaa waajibka u keensanayaa meel kale ay kuugu suuro gelaysa inaad qabato qaala albagawiyu raximahu allahu tacaala sheikha bagawi la yidhaahdaa waxa uu yidhi yacni markaa muxyi sunna ayaa lagu laqabi jiray waa sharxu sunnaha iyo sheikha alifay culammadii waaweyneeda shaaficiyadana ka mid buu ahaa marka waa la daabacay kitaabkiisa sharxu sunnaho waa matbuuc isagoo shan iyo toban mujallad ah ayuu matbuuciyey maktabaddana waa yaallaa